بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي تضبي لبعتناد من كتاب nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin sala allahu calayhi wasalam waxaan maraynay alsanat alraabica sanadkii afraad ayaa inoo bilaabanaya sanadkaas afraad waxaa lagu bilaabay sariyatu abi salamata cabdillaahi bni cabdilasad ninkaas abi salama ciidanka waday sahanka iyo gaadmadii cabdillaahi bni cabdilasad fii badi sanati araabica sanadkii afraad bilowgiisii balaqa waxaa soo gaaray rasuulallaahi laamka kordhig rasuulallaahi nebi moxamed waxaa soo gaaray sala allahu calayhi wasalam anna dulayxata ninka dulayxe la yidhaahdo iyo wasalamata ninka salama la yidhaahdo ibney khuwaylidin ilmo khuweylidaha laba nin wey ilmo khuweyli waa walaalo alsadiyayni ee reer asad loo nisbeeyey halkaas qoladaas yadcuwaani inay dalbayaan oo wacayaan qowmahumaa tolkooda labadaa nin tolkooda bani asad qoomka ah lixarbihina u wacayaan nebiga la dagaalidiisa calayhi salaatu wasalaam labadaa nin waxay ku jireen abaabul tolkood bay wacayeen waxay u wacayaan soo baxaay oo ah kaalaya la dagaalama nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaani saasay ahaayeen xogtaasaa nebiga soo gaadhay fadacaa nebigu isna wuxuu wacay abaa salamata bin cabdilasad oo qoyskiiya almaqsuumiy wa caqada lahu wuxuu nebigu u guntay liwaa'an calankii dagaalka u dhiibi wa qaala lahu wuxuu u yidhi de qofka markii loo dhiibo maarta garaadaha iyo nidaamka hadhaw ayaga ku shaqeeyo dhaha waxaasaa lagaa dhigaya halkaas nebigu calankii dagaalka meeshaan la aadayaa siaa loogu dhiibay ninka markaasuu waqaala lahu wuxuu ku yidhi sir soco xataa tanzila aa ka tegaysid arda bani asad bin khusayme ilaa nimankaas dhulkooda aa ka tegaysid fa aqir weerar calayhim kuwaa gaalada ah wa arsala macahu nebigu ninkan maciisa wuxuu diray rijaalan rag kaana macahu miatun rajulan baa min almuhaajiriin walansaar boqol iyo konton nin baa loo dhiib oo daacad ah saxaabadii nebiga muhaajiriin iyo ansaarna ka kooban abu cubaydaa ku jira amiinu haadi lumma sacad baa ku jira usayd bin cudayr baa ku jira abu naa'ila ku jira rag waaweyn baa loo dhiibay waxaa la yidhi nimankaasi aad fasaara waa socday fii hilaali muxaram soo sanadku muxaram kama bilowda sanadka afraad bisha muxaram la yidhahdo dhalashadeeda xataa balaga qadanan ilaa uu ka gaaray qadan biyahay qadan meeshaas reer bani asad biyay ka cabbi jireen wey waa makaan biyay ku jireen halkaa markuu gaaray fa aqaara calayhim waa weerar ballanka ahaay fa harabow waa carareen min manaasilihim guryahoodiibay ka carareen wa wajada abuu salama abuu salama wuxuu meeshii ka helay ibilan geel washaa'an iyo ari fa akhadaha wixii soo dareesh xaggaa loo soo rogayaa waay walam yalqad lamana kulmin xarban wax dagaal ah warajaca waaba soo noqday bacda casharata ayaamin toban beri ka bacdi min khuruujihi bixidiisa toban beri bay qaadat howlgalkaas waa soo noqday ayib sariyatu cabdillaahi bni unays aljuhani tana waa sariyo kale waxaa la yidhahdaa cabdullaahi bni unays ilaa curanat ma idin yiri aljuhani halkaasaa loo diray loo idiin qoray soo iskuukin baxso idinka boga macquul wuxuu yidhi wa fii badiha bilowgeedii aydan sanadkaas balaqahu calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa soo gaaray ana sufyaana bna khaalid bin nubayx alhudaliy ninka magacaas leh almuqiim ee ku negiye degan bicuranata meesha curana la yidhaahdo ninka halkaa jooga oo magacaas leh ee curana degan ya waa garanaysaa curana hadde waa marka carafo loo soco toga yaroo ka sokeeya oo lagu dhahayay carafo ka mid maaha ku karsoomi curana muslifana ka mid maaha carafana ka mid maaha halkaas ninka degan yajmaculjumuuca jamacyo ciidamo inuu ururinayo lixarbihi nebiga la dagaalankiisa xogtaasaa nebiga soo gaadhay waa mid kale faarsala lahu nebigu wuxuu u diray cabdallaahi binu unays aljuhani waxdahu keligiis liyaqtula inuu soo diro hal qof baa la diray hal nin waxaa la inta dhaqaaqdid ninkaa u tag amar baa u qabtaa gaal weyn wey soo dig faista'dana rasuul allahi nebi moxamed buu ka idan dalbay sala allahu calayhi wasalam an yataqawala inuu iska yidhaahdo wuxuun hadde waxaan jirin weeyaan xataa yatamakana ilaa ninkaa ka munkasiro wuxuunaan kaa sheego wey dee nebi allow wuxuun hadallo inaan dhaho ii ogolow wuxuun inaan sheego yataqawal walow taqawala calaynaa bacdalqaawil soo mahayn an yataqawalad waxa weeyaan wuxuun maaragtay qof isku kallifayo oo aan dee sacba ahayn buu rabaa inuu ku gala ninkan faadina lahu nebigu waa u odan war waxaa dhehaysa dhaho ard balaayadan diinta islaamka kasoo horjeeda meesha ka wareeji waa loo dira wa qaala wuxuu yidhi hadday nebiga tahay intasib likhusaaca reer khusaaco sheego waaye iyo inuuba isagu yidhi antasibu waxaan u nisbo sheeganayaa likhusaaca qaalada ficilkeeda waa kasii bayaanin karaay kasii baxsin karaa fakharaja ninkaas waa baxa mid muhimaddu waxa wey ninkaa reer khusaaca inuu sheegto fakharaja lihamsin shantii buu baxay khalowna ay ka tagtay min almuxaram isla bishii moogta waa ciidan labaad walamaa wasala ilayhi markuu gaaray ninkii qaala lahu sufyaan sufyaan baa wuxuu sufyaan garta hadda waa ninka hore aan soo marray sufyaan binu khaalid binu nubayx waa ninka ninka loo diray ninka ciidamada ururinaya wey ninkaasaa wuxuu yidhi mani rajulu waryaadka ninku waa ayuu buu yidhi waryaa qoyskeeta qaala wuxuu yidhi min khusaaca aniga reer khusaacaa aniga reer khusaacana samictunii waaba ku maqlay bijamcika inaad diyaarinaysid limuxamedin moxamed ciidan inaad u ururinaysid la dagaalameen faji'tu waaba imid anigu liakuuna macaka inaan ciidanka ka mid noqdo macaada inaan noqdo waa kula jiraa waa hadalladu rabay wey inuu ninkan kusoo dhex galo waxaan u imid xogtaan helay dagaal baa kugu furan inaan macaada ahdo faqaala lahu wuxuu ku yidhi ajal niyo waa runtaa inna anigu la fil jamci lahu ninkaasaan wax u diyaarinayaa kahortegiis nebigu sheegay ogu famashaa cabdulaahi cabdulaahiga la diray cabdulahi bin unays dee magaciisa halmaami waa socday macahu ninkiiba cabaar sii raacay waxadaahu waa u sheekeeyey walxaal sufyaanna yastaxlii uu macaansanayo xadiia warkiisa war ku soconaya oo u bogay ya nin ciidan diyaaranayo hadda la yidhi anna waa kula jira aad buu warka u macaansa markaasuu waa israaceen falama intahaa markuu gaaray kii meesha deganaa ilaa khibaa'ihi bangaladii teendhadii meeshuu wax ka maamulayay tafaraqa naasu canhu dadku waa ka kala tageenoo dee meelahaasay kala harsanayaan dadku beeshu ma qaadee fajalasa cabdulaahinafajalasa wuu fadhiistay macahu ninkaas sufyaana maciisa cabdulaahi baa fadhiistay xataa naamo ilaa uu ninkaani ka seexday kiibaa seexanaya meesha hogaaminaya sheekadii si loogu wada de waa ku daalay iska seexday faqaama waa kacay cabdulaahi binu unayso waqatalahu waa dilay uma irtaxala meeshii buu kasoo guuray xataa ata almadiinata oo soo carar ilaa uu madiine ka yimid walam yalxaqu mana soo gaarin addalaba kuwii cayrsanayay kuwii cayrsanayana ma soo gaarin wakafa allaahu ilaahay baa ka kaafiyey almuminiina kuwii muminiintaa alqitaala dagaalkiiba ilaahay baa ka kaafiyey ciidanka dee ninkii wata haddii mar meesha laga saaro ciidankuna waa kala waa soo iskugu soo noqdaa aragta marka dee tilmaamaaba la siisaya ninka wuxuu yidhi nabi allow ninka ii diray dee maba aqaana ii sheega ii tilmaan so ninka markaa aragtid aa haybaysanaysid weeye waa haybad baa ku gelaysa waa ka baqaysaa muuqaalkiisa wawajadta lahu qushacriira adoo dhan baaba qoondhacya waxa ku qabanaya dareen dubaaxi ah bismi illah markan muxuu wadakarta shaydaana laakiin si kale shaydaan baa kugu soo dhacaya balaayo un meel fadhiya u tegaysaa shaydaan baa kugu soo xusuusanaysa taasoo yidhi ta yaabay baan iriba yidhi kuntu laa ahaabu rijaal wuxuu yidhi horta waxaan ahaa ninaan ragga ka haybaysan markaasaan ta yaabay niyaddayda nin baa ka haybaysanaysa baan waxaan yidhi yaa rasuulallah weligay cid kama baqin sooye hadda ninka calaamaddiisu waa inaa baqdin iragto wey markaa u tagto markaasaan ir bal waan wax dhahdhaho marka si aan dee ninka xogta u galo say waxaa qul maa badaa laka wixaa reer reer reer khusaaca sheeg sababtayda baan qaatay markaasaan iska dhex qaaday bir waddanka orayna markaan tegey ninkiiyo waxaanu ciidana daba yacayaan batgoy san waa ka baq tilmaantii nabiga igu soo dhaaday alayh salatu wasalaam kaasaan idhi sadaqa allahu wa sadaqa rasuuluh salaaddii casarkaa soo gashay buu yidhi marka aanu tagay ana waa iska tukaday buu yidhi dee meel salaad hadduu laysaa islaam inuu yahay muslim yahay la garanayaa wa ummii bira'si iimaan ciidankana waa la socdaa waana iska ishaarayaa salaadda waa u soo dhowaad markaas yir waryaa warkan iiso waryaat sheekadaana dhacday markaas sheekada hadda matniga noogu qoran wey waaba yaabanahay buu yidhi nayo maxamed diinta muxuu ku soo dhex dara muxuu keena aabbayaal waxay haysteen maaha dadkii caqliga lahaa wuxuu yidhi caqli ma laha waaye see yahay xaalku dhul weyn buu saa ugu cuskanaya buu yidhi dhulkuu saa u maray markay laga kala tagayo dadkii qola la kala har doontay wuxuu yidhi haluma yaa akhaa khusaaca khusaaca waryaa ninkan reer khusaaca ina keen adiga israacaynaaye waa raacay buu yidhi meeshuu deganaa buu geey dadkii oo iska kala seexdeen markuu qof la galayoo iska seexdo xaaladuhu de halkaa maraya yaa baan dilay buu yidhi waa cararay buur baan fuula buu yidhi god baan gala wax allaal wixii raadinayay doondoonay doona anna godkaasaan ku gabado meel fog bay ka sii raadinayaan ilaahay cilmigu wuxuu yidhi caara anta timid godkii saas wixii ku marmadhay ku marmari jir dee waxa weeye wayna wahanal buyuuti maxay ahayd labaytulcankabuut low kaanuu yaclamuun waxaas daciifkaaba dadkan waxa loo moodsiinayaa ilaahay cidduu ilaalinaya wiqaayatullahi way mogta markaasay horay soconaya wuxuu yidhi nin baa wuxuu yidhi buraashad weelka biyaha lagu shubto iyo laba kabood gacnaha ku wata baa isoo qaabilay anna waa cagacadaaba yidhi ninkaa ordayaan labadii kabood iyo buraashadii waa halkaa ii dhig wa jalasa yabuulu qariiban min alqaari godkan ku jira meel ku dhowo kaadi u fadhiistay godkii intasaa yiri laysa axadun fi lqaari godkan wax ku jiraa ma jiraan say waa noqdeen markay noqdeen say kaadii u fadhiya magta codkii bay gaaraya ta soo baxay oo biyihii cabbay oo labadii kabood xirtay isna waan arag waan horey usii daayay fadalabahumaa saaxiibuha ninkii baa doondoonay bacda dalik falamyey waa waay farajaca ilaa qowmi tolkiisu aad wuxuu yidhi hameenkiina waa socdaa maalintiina waa isqariya ilaa aan madiine soo galay nebigii baa masaajidka ugu tegay alai sala slam su yidhi aflax alwaju saanebuu yidhi aflaxa wajuka yaa rasuul allah gaalkii madaxuu ka gooyey madaxiiba hordhig warkiina waa u sheeg ulbuu nebigu i dhiibi sirha ushaan jannada meegaaro jannada cid meel ka calaamadsataa waaya dhahay usheeg iska wadan jira yidhi marka soo dhibanayey kafanta laylashay haylala geliyaan eryir kusha lafteed sidii baa la sameeyey ibnu xibbaanka saxiixiisa kusoo saaraya waxaan akrinayo sariyatu cabdilaahi bni haabit alansaari sariyadiisii wey tanna waa sariyo kale waay soo raac iyadana wa fii safra bisha safar arsala waa diray nebigu calayhi salatu wasalaam casharata rijaali rag tobanah cuyuunan oo soo xog raadinaya soo jaajuusaya yaa calaa qurayshin buu u diray rag macnaha sahan ah oo waxa weeye skuurad oo kale ah maca rahdi cadala walqaara labadaa qolo jameeca ay soo direen buu ku daray toban nin alladiina raggaanoo jaa-uu u yimid rasuulallahi nebi moxamed sal alla alay slam yadlubuuna iyagoo dalbaya man yufaqihum cid fahansiisa fidiini labadan qolaa waxay u yimaadeen nebiga toban waxaan rabnaa bay dheheen rag diintana baraha waammar haye tobankaan tobankaan baa idin raacayo yidhi waammar calayh nebigu wuxuu madax uga dhigay caasim binu haabit alansaari taarikh weyn buu leeyahy ninkaani ninka caasim la dhihi jiray baa nebigu u dhiibi tobankan fakharajuu waa baxeen yasiiruuna leyla hameenkiina iyagoo soconaya wayakminuuna nahaara maalintiina gabanaya xataa idaa kaanuu markay noqdeen birajiici meesha la dhaho rajiic waa meel magaceed qadara bihim waxa ku ballanbareeyey ulaa'ika rahadu kuwii lagu soo daray ilaa waa niman raba ragga inay laayaan maba ah niman diin raba islaam bay iskaga dhigeen nebi wadalluu calayhim waxay tusiyeen raggii tobankaa hudaylan qoladii reer hudayl oo kuwa weeye qowma sufyaan binu khaalid alhudali nin sufyaan binu khaalid la dhihi jiro reer hudali ah alladii ninkaasoo kaana ahaa qatalahu miduu dilay yaa cabdullaahi binu unays hadeer yaa odaygii uu dilay qoladiisii baa la tus qoladii baa la tus waay qoladii ninka hadeer la dilay soo garan mayse qoladii laga dilay bay u rabaan in tobankan loo soo xerogelinaya sheekada saa ofahan ninka hadeer weeyaan ninka khusaaco loo sheeganayo qoladii baa ilaa ninka loo wadaa waay labadan qabiilaha marka waxay dhaheen waxaan doonaynaa rag diinta dadka bara toddoba ninoo diinta daahirsaday ilaa aan caadi ahayn baa loo soo diray waxay dhaheen annaga muslimiin baan nahay muslimiin baa nagu dhex jidha kooxna sii diinta dadka badha lix baa la diray toddobaa la diray sideed baa la diray bukhaariga qaato bukhaariga qaato bukhaari wuxuu yidhi toban baa la diray amara calayhim caasim binu haabitna madax baa looga dhigay ama martad binu abi martad iska daa tan hore ku dhegan waqiilka dambe iska dhaaf soo raac markii fanafaruu ilayhim waxay ugu soo baxeen ilayhim saxaabadii tobanka ahayd fii maa yaqrubu wax u dhow min mi'atay khaamin laba boqol oo toogtayaal ah ganayaal ah oo gaalo ah baa tobankii nin loo soo diro waqtafoo waxay soo raad karaaceen aahaarahum raadkooda xataa qarubuu usoo dhowaadeen minhum iyagii falamma axasa bihim markay dareemeen rijaalu sariyati raggii tobanka ahaa markay dareemeen ciidanka culayskiis laja'uu waxay dhabarka iyo dabada la galeen ilaa jabalin buur oo hunaaka halkaa ku taallay buur baa ay dhabarka la galeen waay bal waan la dagaalamayna baa la yidhi bal horta dhabarkaan halkaa la galan kaartooyinka dagaalka weeyaan faqaala lahum ulcdow cadog waxay dhaheen inzuluu isku kaaya dhiiba walakum ulcahdu ballan baa idiin ahaatay allaa naqtulakum inaana idin diline isdhiiba fanazala ilayhim waxaa isku dhiibay ama u degay degidda waa isku dhiibid ogow alaaatun saddex oo iqtaruu ku kalsoomay iqtaruu bicahdin ballankoodii run mooday saddex nin baa isku dhiibay saddex nin baa isdhiibay tobankii waay saddexdaas ma garanaysaan waa khubay binu cadiy aws reer aws zayd binu daina cabdulaahi binu daariq saddexdaa horta saa u qabso saddexdaa nin baa isdhiibay waayo saddexdaa nin hadday isdhiibeen xusooyin waaweyn baa meeshaan ku jire bal cabaar soo socsi saddexdaa nin run bay moodeen waqaatalahum waxaa la dagaalamay gaaladii badnayd albaaquuna intii hadhay toddobadii kalaa dagaalantay wa macahum waxaa ku jira kuwa dagaalamaya caasim kayra raadiina xaalayihin raalli kuwa koa kayrkood binuzuuli inay ku dagaano isku dhiibaan fii dimmati mushrikin gaal ballanti iyo cahdigii toddobada hadhay waxaan kaaga sheego caasim kowdheh martad bin abi martad khaalid bin albukayr saddexdaba waa la dilay se u dagaalamaya walamaa ra'a alaaatu saddexdii markay arkeen alladiina saddexdaasoo sallamuu isdhiibay caynaalqadari ballan burinta caynteedii cayn nafteedii soo wax laguna adkayn jiray caynta ballanburin lafteeda markay arkeen imtanaca axaduhum midkood waa diiday inuu raaco nimanka ina keenay dheheen xargeyba ku bilaabay inay ku xirxiiraan say dheheen maxaa noo xirxiraysaan soo taa dheheen saa nin baa yidhi anigu idin raaci mayaba faqataluu horta kaa waa dileen cabdulahi binu daariq weeye qabso saddexan kuu magacaabay wallaahi raggaa allayseenoo toddobada halkaa mau jeedaa badankooda baa aniga dayasha igu sugantaha buu yidhi si kastay ugu sheekeeyeen wax uga dhaadhiciyeen waa diiday waa jiijiideen waa diiday waa la dili cabdulahi binu daariq qabsada waa la dili wa amal isnaani labadii kale way soo kaxayseenoo fabaacuuhuma labadiiba waxay ka gateen bimakata magaalada maka addoommayba ka dhigeen iyay ka gadayaan minman dul kaana lahu aarun ya minman kaana lahu aarun dad aargoos uu u ahaa cinda almuslimiin aar waa maxay aar iyo qaan dad ku lahaa muslimiinta dad muslimiintu dad ka laayeen qoysaskii dadka laga laayey bee dhinkuwaana muslimiineho hooda qoladii wax idinka dish u qabsada waay wahunaaka halkaas baa qutilaa labadii ninna lagu dil labadaa nin halkaasaa lagu dil waa qubayb iyo zayd binu dafina waay waa magaalada marka ninka qubayb la yidhaahdo baa hadda ka hor wuxuu dilay nin la dhihi jiray caamir binu nawfal maalintii beder qoladii baa gadatay odaygii la dila wiilashiisi iyo caruurtiisi zayd binu dainana safwaan binu umayo odaygii baa gatay bisha dilqacdo weeye markii bilo xurmaalaha lagu jira bilihii dhabbaxeen bay labadii ninba dileen oo arrintu waxay ka socotay rag aabbayaashoo la laayey oo gaalaabaa waxay dhaheen hanaloo soo raaso dadkii naga dilay aabbayaashaya aan uga aarsanay xoolana u sheegay ninka la yidhaahdo afartan nin baa meesha inta timid bay waxay lagu yidhi ninkaanaa dilay aabbihiin markaase warma iyo waxay kala daaleen leeb tiir buu saa ugu liqdaaran yahay wejiwejibu agga qibladusaa ugu jeensan markuu sii dhacayo yidhi alxamdu lilahi aladii jacala wejhi naxwa qiblati ilaahay qiblada xaggeeda wejigayga u jeediyaa mahadleh falam yastadi axadun an yuxawilahu qof xagga u leexiya waa la waay nab saas ugu dhegan yahay qof xagga u leexiya qiblada ka duwa waa la waay waay ninkii ciidanka watay caasim soo ma ahayn gaaladii quraysheed baa fariin soo faro waxay dhaheen jirkiisa xubin ka mid ah nolol ku keeno maka aan garanno inay run tahay in la dilay waa toddobadiibu ku jira saddexdiis dhiibta maa toddobada kale ku jira gabar sulaafe la dhihi jiray baa nadar wuxuu ku gashay an tashraba alkhamra nadar waxaan ku galay bay tiri khamrada inaan ku cabo fii quxfi ra'si madaxiisa yaa koobkiisa halkaa koobkaaga dhaanta halkaa dhaladaas madaxa lugta waa meesha koombada miyadha koombo koombada madaxa ilaahay waxaan ballan u galabay dhe madax koombaris inaan khamro ku dhammaa haddii la ii keeno ilaa laba wiil buu hadda ka hor ka dila maalintii uxud ma ogti ninka qubayba ninka caasima maan leeyahay bahashaan la yidhaahdo wax xoon aa moodid misla dabri azanaabiir baa la yidhahdaa waa shinni xoon ah baa waardiye ka qabatay shinnada baalka yar baa ma jabsan kadha haddii lagugu sallado ma ogti waardiye ka qabatay ninkay soo direen oo la yidhi cad ka soo goog waa u diid sayf waa loo soo dhowaan waay awalba ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahayow allaahuma innii axmii laka alyawma diinak ilaahum maanta diinkaadaan waardiyeynayaa faxmi lii laxmi ilaahu hilibkayga ii waardiye aan laygu falaaday waardiye ka qabat badda ninka halkaa ku qabso waay nin waa la dilo waxaan ku yidhi wuxuu ahaa cabdulaahi binu daaric labadii kalena halkaasaa laga gatay xoogaa labadaa ka sheeg intii aan hadda sheegno labadii qoloo kala gadatay safwaan iyo qoladii kaleoo aabbahood la dilay carruurta baa kala gatay laakiin qubayb baa sheeko uusan kuu sheegeen halkaan laga rabaa in lagaaga sheego qubayb se u xirxirnaa gabar dhow u xirnaa gurigeeda meesheeda joogay buu wuxuu yidhi bahal midi yar ii dhib muusa la dhaha muusa waa mandiil waagi hore waa lagu waa lagu xiran jiray ilugu dadkaa lagu gudi jiray waa sakiimaani waxaan ma jirin waxaan rabaa buu yidhi timaha hoose inaan iskaga nadiifiyo mandiilkaas sidaasu isagu uga dalbaday ee hadda wax kale maaha markii loo dhiibay waxaa dhacday arrintan soo socoto waaye waa loo dhiibay bahashii timaha hoosew rabaa inuu iskaga nadiifiyo waay waa tana u fiirso gabadhii waxay halmaantay wiil yaroo iska guurguuranayo carruurteeda ka mid ah wiilkii soo guurguurtay qubayb buu u yimi qubayb labada boodo saa u saaray wiilkii yarkaha markaasay aragtay say waaba naxda ilaa midina waa iyadu u dhibtay wiilkii yarkaha boodiyuha u saaran yahay ama meesha ku ajalaabaysa wuu dareemay inay gabadhu naxday waxaa ka baqaysaa buu yidhi ilmaha yar inaan dilo anuu ma samaynayo arrintaas waagii dambe gabadha markii shakaysa waxay dhihi jiray weligay qof la qafaasho qubayb ka fiican ma arag waxaan arki jiray isagoo cunno iska cunaya cinab makana aanba maalintaan xabad cinaba laga helin meel xagar baa looga keenaa weliba bir buu ku xirxirnaayoo nin meele aadaadama silis buu ku jira wamaa kaana ilaa risqan razaqahu llahu bay dhihi jiray arsaaq rabbi u keena unbay arrintu ahay qubayb intaasaa ka mid ah sheekaysa zayd ninka la yidhahdo markii la damcayn la dilo abu sufyaan baa yidhi atuxibu ana muxamadan alaana makaanaka muxamed inuu maanta ku bedelo saa adigu u xidxidhan tahay adiga halkan lagu hayo oo nadribu cunuqahu luqunta ka goyno wa annaka fii ahlika adna xaafadaada iyo carruurtaada joogto aan nabadgeshin booskiisana isaga lagugu bedelo ma jeclaan lahay sayd wuxuu yidhi wallaahi maa uxibu muxamadan tusiibuhu shawkatun muxamed qodax yar inay asiibto inaana jeclayn wa ana aniguna jaalisun fii ahli reerkayga iska dhex fadhiyo anna nabad galo abu sufyaan kelimad la yaab lagu hadlay maalinta wuxuu yidhi maa ra'aytu axaddan weligay qof ma arag yuxibbu axaddan qof kale jecel ka xubbi asxaabi muxamed muxamed asxaabtiisa jacaylka ay jecel yihiin muxamedan ay jecel yihiin kelmadda caankaaba gashay weligay jacayl noocaas indhama saarin buu yidhi sooraa marka intaas haddii kuu dhacday waay halkaa hawsha markay marayso wqad qaala axadumaa midkood wuxuu yidhi wahuwa qubayb binu cadiyin xiina araaduu qatlahu markay damcayn inay dilaan walastu ubaali xiina uqtalu muslima calaa ayi janbin kaana fi llaahi masracii wadalika fi daati lilaahi wan yashaa yubaarik calaa awsaali shilwin mumazaci labadaa beed ba ku dhufta waa markay rabaan inay nafta ka gooyaan ucir walasu maahi ubaali mid u aabayeelaya ama kala jecel xiina uqtalu musliman marka lay dilaya anoo nin muslima ah mar haddaan muslimnimo ku dhimanayo calaa ayi janbin dhinac kiika oo kaana u ahaado fillaahi yaa ilaahay darti masraciil makaanulegadkaygu hor iyo gadaal iyo binig iyo bidix meelaa u dhaco ma kala jecli bayir mar haddaan muslimnimo ku dhimanayo wadaalika arrinkaasna fii daati ilaahi liajli illaahi wey ilaahay darti baan la ii dilayaa maanta wain yashah rabbigaasi hadduu doono yubaarik waa barakaynaya calaa awsaali shilwin jasad xubnihii jasadkaasoo mumazacin la jarjaray hadduu doono rabbigay jirkaas iyo jasadkayga xubnihiisa waa barakaynayaao waa waardeynayaa oo ilaahay waa ilaalinaya ilaahay waa ilaalinaya labadaa beedba ku dhufta markuu dhibanayo waxay tusaysaa nin isagoo nafta la qisaasayo shicir tirinaya ibnu xajar casqalaani wuxuu yidhi quwatu nafsi khubayb bay tusinaysa wa shiddatu quwatii fii diini iyo diinka ilahay se ugu adkaa khubaybkaas waa ninkii jireeyey qof kasta oo muslima u jireeyey oo la tooganayo inuu laba ragcadood oo sunnaa tukado dee nebigana kama maqal wax hadday mar sharciga waafaqsan yihiin ahlan wa sahlan yaa nebigum ku aragtay maaha nabigoo nool ba arrinta samey waalna walaas asxaabtiisoo nebigu u sheeg dhag intaanoo waran iyo intaanoo gamuun iyo intaanoo eebo isagoo saa meel ugu salladan bay ku soo tuuraan taasay dhahaan atuxibu muxammadan makaanak ma jeclaan lahayd moxamed inuu meesha kugu bedelo isaga aan dilnay adna meesha badbaadin laa wallah buu dhahaa ma uxib ya xabad qodax ina muddo horta halkaas hubayb iga soo baxay zayd binu daina isna sidoo kale dhehe ma jeclaan lahayd maxamed in lagu bedelo abu sufyaankan baa hawsha wata lakin waa islaami doonaa markaas isna sidii oo kale dhag labadaa saxaabi waa laba saxaabi taarikhda cajiibta hawshooda halkaas ku dhammaatay waaya waxaa soo raacaysaa qisadan kale maxay tahay sariyatu alquraa raggii qur-aanka yaqaan alquro qur akhriska badna wa fii safar safar baan maranaa wafada calaa rasul lah sal sl nebi maxamed waxaa usoo wafdiyeeyey abubara nin la yidhaahdo magaciisa ishe caamir binu malik baa la dhihi jira mulaacibulasinna baa loo yaqaanaa oo caan ku yahay ya gamuna alcayaar gamuna alcayaar baa la dhahaa gamuna alcayaar ninkan tababarka iyo nidaamka mulaacibulasinna ninka la baxay wey gamuna alcayaar baa la yidhaahdaa ninkaas baa yimid wahuwa ninkaasi min ru'uusi bani caamir waa madaxda reer bani caamir fadacaahu calayh sala sl nebigu wuxuu ugu yeeray ila alislaami ninga waxaan ku leeyahay islaam buu yidhi nebigu falam yuslim mana islaamin walam yabcud mana fogaan adayg diidda islaamkaana ma muujin mana aqbalin laakiin bal qaala wuxuu yidhi inna araa waxaan u arkaa amraka xaalka aawadadii amarkaada haadaa kana xasanan mid wanaagsan shariifan oo sharaf leh walow bacadfa macii rijaalan rag haddaa igu dari lahaydo min asxaabika asxaabtaada ah ilaa ahli najdin reer najd xaggoodana aadno fadacowhum ay ugu yeeraan dadka ilaa amrika diinka aawadid rajowta waxaan rajo weyn ka qabaa an yastajiibuu laka inay ku yeelaan raggaas in la yeelo la islaamo baan qiyaasayaa buu yidhi faqaala calayh sala sl nabig wuxu yidhi inna akhshaa waxaan uga baqayaa calayhim dushooda ahla najd nimankaa reer najdidee baan ka baqayaa laftooda inay ragga loo dira laayaan faqaala abu caamir abu baraa caamir wuxuu yidhi ana lahum jaarun anaa dabinka ah yaa dimmatii wa cahdii wa jiwaari anigee raggaasi difaac u ah allahu akbar faarsala macahu nebigu wuxuu ku daray almundir binu camr fii sabciina min asxaabi toddobaatan saxaabaa ku dhex jira kaanuu yusamawna lagu magacaabi jiray alqura maxaa loogu magac dara likarati maa shay tira badnaanti kaanu ay ahaan jireen yaxfaduuna kuwa xafida min alqur'aani qur-aanka badan ay hayaan darteed toddobaatan saxaabiyu ninkaa hogaaminayo baa lagu daray waxaayaan intay cunnada soo gadaanoo asxaabu sufada u keenaan oo xaasaska nabiga iyo guryahooda tagaan oo qur-aanka soo bartaan oo tukadaan dar harya hameen taagan bay ahayn daacad ah alqura toddobaatan waaweyn baa lagu daray abu caamir la dhaqaaq baa layidhi ragga waay fasaaruu way socdeen xataa nazaluu ilaa ay ka degeen bi'ra macuuna bi'ra macuuna meesha la yidhaahdo ceelkaa halkaasaa la tegey halkaasaa halkaasaa la tegey bal cajaa'ibtaan arag markii halkaa la tegey fabacuu raggii waxay direen xaraam binu milxaan bikitaabin warqad baa lala diray warqad baa xaraam baa la yidhi warqadan qaad yaa u geynaysaa ilaa caamir binu dufayl sayidi bani caamir nimankaa reer bani caamir ninka duqa u ah caamir binu dufayl ninkaa u gebaliyey waa nin gaalnimo ku dhintay maaha caamir binu dufaylka islamiga ahay saxaabiga ahay saxaabada yaa raggaa ninkaa ha moodin waa nin kale ninkaa waa laba caamir baa jire warqadiibuu qaaday ninkiiba u geeyey falamaa wasala ileyhi markuu u geeyey lam yaltafid ninkii warqadda loo geeyey maba fiirin ila alkitaabi warqaddii ma akhrinba bal cadaa wuxuu ku xadgudbay calaa xaraam xaraam buu soo weerarayo faqatalahu waa dilo warqadba ma fiirin xaggaan ka socdaaba markuu yidhi warqad baa nebi maxamed kaa wadaa isagiiba uu dili markuu dilay ilaahay rasuulkiisaan ka socdaayo rumeeya ilaahay rasuulkiisa warqaddaanahoo nin baa gadaalinta kaga yimid dhabarka buu waran xagga kale uga dusay markii waran ku dhacay arkay inuu agga uga dusay wuxuu yidhi allahu akbar fuztu waa liimaanay warabbi lkacba kelimadaasuu yidhi markuu dhimanay uma stasraha ninkuu odayg aha waa dhawaaqay calaa baqiyati albicati raggii la soo diro toddobaatanka intoodi hadhay buu wuxuu ugu qayshaday asxaabahu tolkin oo min bani caamir ah qabiilkiisaba u dhawaaq wuxuu yidhi koox ragaa halkan joogay kaalay falam yardow raalli kama noqon an yakfiruu inay buriyaan jiwaara mulaacib alasina yaa kamunalacyaar ballanku galay in lagu buriyo raalli kama noqon tolki annaga waxay dhaheen ninkaa odaygaaba yidhahnaa raggaan mas-uulka ah markaa ballanta kaga bixi mayno fastasraqa wuxuu u dhawaaqday calayhim dushooda mar labaad qabaa'ila qabaa'il kale oo min bani sulaym reer bani sulayma wahuwa raggaa kale ruculun wadakwaan wacusayd saddex qabiilo kale u dhawaaqay faajaabuu way yeeleenoo wadahabuu macahu waa soo raaceen raggaa meesha soo galay in la qabto bay u soo raacayeen intaan bay u soo raacayeen marka ninkan la yidhaahdo caamir binu dufayl oo odayaa qoladaas ninka hadda qabaa'ilka ku habarwacanaya ah nebigaa habaaray fin baa ka soo baxay maxaan dhahaa buro miyaan dhahnaa biqudatin ya kasoo baxba kasoo bax fii beyti imraati min bani saluul reer bani saluul islaana isagoo la jooga markaasuu dhihi jiray qudatun ka qudati albaciir neefka geela ah waxa halkaad sheegadiisa ka soo taaganoo kale oo saasa maarata feerkaa muddo waxaasoo kalea iga soo baxay buu dhihi jiray anoo jooga buu yidhi gabar reer bani sulaym gurigeed reer bani saluula baan leehay faraskii isagoo raacay waa dhintay isagoo faraskii dul saaran meel bannaan markaasaa shimbiro iyo bahallada hilibkiis kala gogoostaan kaar baa ku dhacday isagoo waxaan soo socdou samayn doonaa hawtur loomaba turin xata altaqow ilaa ay raggii isweer ka qabteen bilquraa'i ilaa ay kala kulmeen axaaduu bihim waa waa waa waa waa koobaabeen waardiye ka qabteen wey waqaataluuhum way la dagaalameen xataa qataluuhum ilaa ay ka dileen can aakhirihim laga gaaro kii u dembeeyey toddobaatankii saxaabiyan qur-aanka yaqaanay meeshaasaa lagu dil rag baa rabay inay qur-aan soo baraan hadda haddaa qur-aanka si tartiiba saalan baa dadka iskaga badha hadda moogta waxaasaa loo soo mara rag ama rag bay rabeen qur-aanka soo baraan waay inay diinta ilaahay soo firiyaan waxu gaareen weliba qur-aan bacda difaacin shadiid difaac daran isdifaaceen horta difaacaasoo lam yujdihim aan dheefin nafcan wax nafcaya aan u tarin inaa way dagaalameen lakin dagaalka waxuma tarin waxaa yeelay waa liqillata cadadihim tiradoodaa yaray wakasrata caduhum cadowgoodana tiradoo ka badnaa walam yanju kama badbaadin raggaa toddobaatanka ilaa kacab binu zayd mooyaane waqaca isagu wuxuu ku dhacay bayna alqatlaa raggii la laynaya dhexdooda xataa dunna ilaa loo maleeyey annahu isagu minhum ragga dhintay inuu ku yihi de waa dhaawacma waa yaallaa inuu meyd yaha lamooda wuxuuna waa tirada ka bateen toddobaatan nin waxaa ninkaasaa badbaaday iyo wa camar bin umaya kaana wuxuu ahaa fii sarxi lqowmi raggaan socda xoolahooda sooftada ah buu la joog waay wbliqa calayhi sala sl nabig ilahi waxaa la soo gaaliy gaarsiiyey khabaral quraa'i raggii quraada aha warkoodii inay dhinteen fakhadaba fii asxaabi asxaabtoo nabigu ka dhex khudbeey wa kaana fii ma qaala wararkuu yidhi waxaa ka mid ahaa ina akhwaarakum walaalihiin qad laqawulmushrikiina gaaladii bay la kulmeen waqataluuhum wayna laayeen wa inahum iyagu qaaluu waxay dhaheen markay dhimanayeen rabbanaa ilaahayo wax kaloo laysku dira ma jire isgaarsiinta rabbi baa ka gaarsiinaya rabbanaa balliq qowmana ilaahayo qoomka iyagii gaarsii annaa qad laqiinaa rabbanaa rabbigana inaan la kulannay rabbi oo adigu naga gaarsii inaan adiga kula kulannay ilaah u sheeg faradiinaa canhu rabbi aan ka raali noqonnayo waradiya canna isna naga waradiya canna isna naga raali noqday rabbigow sidaan adaa inaan kula kulannay naga raali noqota annana kaa raali noqonnay ilaahu naga gaarsii nebi maxamed iyo asxaabti calayhi salatu wasalaam ninkan lagu leeyahay camar xoolahu la joogaydo isagay nin kaloo reer ansaareedo mundir binu maxamuud baa la jir binu cuqba cid u sheegtayba ma jirin raggii xoolaha u hayeen in la laayey ilaa waxay arkeen shimbiro meeshii mucaskarkaasi saa u lalaya shimbiruhuna meeshii haadu waxay taallaa meeshii ragtaal hilib yaal walle waxay dhaheen shimbirahani waynas wax kale la duulduulayn meeshii bay yimaadeen mise raggii saasuu dhiig ugu wada dhex jira fardihiina meel bay iska wada taagtaagan yihin ansaarigii baa camar ku yidhi maxaa maxaa maxay kula ta maxaan samaynaa soo yidhi nebi maxamed aan aadno warkana u sheegno ansaarigu wuxuu yidhi raggaan meel lagu dilay anugu inaan yaa naftayda kama jecli waa dagaalamayaa bu yidhi anuu keligay wuu dagaalamay waa la dilay isna camar waa waa la qabtay camar bin dufaylka odaygii baa loo geeyey nebiga habaray aan hadda ku lahaa fooday timonta ka xiiray wuxuu yidhi hooyaday baa waxaa lagu lahaa addoon inay xorayso oo addoontii ay xoraan lahayd booskeedii baan kaa dhigay waxa weeyaan addoontaasaan addoon baa ta hadda waa ku xoraynayaa addoontaas lagu lahaa hooyaday baan adiga ah inay xoraysahay hooyaday ballan qaaday waa raggii xortahay halkaan dagaalamaya asxaabtii nebiga waxaa dhacay mataqaanaa qisadaan dambe dhegayso wa kaana usuulu khabari haadihi sariyati ciidankaa toddobaatanka ah iyo wa sariyati rajiic toddobaatankii nin iyo tobankii ninoo haddeer la dilayo hore warkooda soo gaaridiisa nebiga soo gaadha waxaa fii yoomin waaxidin isku hal maalin bay nebiga kusoo dhacday isku dar toddobaatan iyo toban siddeetan hal nin baa badbaaday faxazina calayhi sala sl calayhim nebigu waa u tiiraanyado xusnan shadiidan tiiraanyo daran waa qaama waa istaagay yadcuu cala alqaadiriina bihim kuwii ku ballan buriyey nebigu isagoo habaaraya calayhi salatu wasalaam ya aad buu uga tiiraanyo calayhi salatu wasalaam aad baa nebigu tiraan tiiraanyo waa dambe oo iyaga rag ciidan inta lagu soo qaaday toddoba boqol oo nin baa laga dilay kuwa ku boollan buriyey ka yar baa ka dili lahay toddoba boqol oo nin baa laga dilay toddobaatan nin toddoba boqol u qayb ninkiiba intee laga dilay toban ninkiiba toban baa loo dilay gaalo yahay baa layidhi bela idinku dhacday kaar ku dhacday baa ahay waaye nimanka horta saasaa ku dhacday kiiba toban baa booskiisa loo dilay gaala ilaahay diidan bay ahaayeen haddaba arrimahaas haddii ay dhaceen sidaas baa arrintu u socotay ninkaa marka wufooda ka jaray waxbaan kaa xoreeye leeyahay isagu waa badbaado oo ka tegayay nimankiiyo waagi dambe khandaq sanadka shanaad buu dhiman doonaa qaswat alaxzaab buu dhiman doonaa qaswatu bani nadiir so waxba ii haray halkan maxaa ku yaala yadcuu cala alqaadiriina bihim shahran bil fi salaat salaadu nabigu bil ku abaaray qaswatu bani nadir yaa lallah miya mise yaa allah ilaahay ma aswa caaqibata aldaysh dhish maxaa ka xumaan badan fudaydka ciribtiisa haddii qofku fudayd ku jiro fudaydka ciribtiisa xumaa faqad takuunu lummatu ummatu inay ahaataa la arkaa murtaaxata albaali qalbigeedu midow iska raaxaysanayo haadi'at alkhawaadir khawaadirta kusoo dhacaysana iska degan tahay xataa taquuma ilaahay ka istaagayso jamaacatun jamaaco oo min ru'asaa'iha madaxdeeda bicamali qadrin ballanburin camalkeed yadunnuuna iyagoo u malaynaya min waraa'ihi gadaashiisa an najaaxa badbaado inay helayaan fayajlibu calayhim kaasi uu soo jiido ashuruura shararyaal wayushatitahum kala geeyo min diyaarihim guryahooda ka geeyo wahaadaa kaasi aan kuu sheegayaana maa xasala wixii u dhacay weeye liyahuudi bani nadiir xulafaa'i khasra ahaa reer khasraj xulafadoodii aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yujaawiruuna almadiina madiina kuwa wax ka degan la ollogsan faqad kaana baynahum wa bayna almuslimiina iyagoo muslimiinta waxaa u dhexeeyey cuhuudun ballama yo'amanu bihaa kullun mid kastoo aamin noqonaya oo minhum uu aamin gelinaya alaakhare uu kaga aamin noqonaya alaakhare waxa weeyaan ballan yahuud iyo muslimiinta raggaa wada degan ku kala nabad galaan baa jiray qofna qof inuusan taaban ama yu'aminu hadduu idin qorayo walaakina banu nadiir lam yuufuu ma oofin bihaadii cuhuudi ballamadaas maxay la oofin waayeen xasadan minhum iyo wabaqyan yahuud weeyaan ilaa intaas qur-aanka laguu sheegay xasadan iyo baqyan inay arrintooda tahay fabaynamaa rasuululah xilli nebi maxamed sal alla alay slam iyo wabacdun oo min asxaabihi rag la socdo asxaabta fii diyaari bani nadiir gaalada reer bani nadiir guryahooda ay joogaan mag baa loo doon macnaha waxay ahayd wixii dhibic culayskii baad in laysla qaado qoladii heshiiska kula gelen jireen baa laba nin ka dhimatay magta inta kaga aadanayd baa laga rabay idtamara xilligaas waxaa shirqoolay ama u shiray jamaacatun oo minhum yahuudda ka mid ah isku waafaqay calaa qatli nebiga dilidiis maanta u nala joogaaye aan dilnay dhehe bian yaakuda axadun waa inuu mid soo qaato see loo dilaya oo minhu ka mid a sakhratan sallaxweyn wayulqiiha calayhi kusoo tuuro min culwin xagga sare derbigaana la harsanaya sooma derbigaan dama sawirsana xaggaa sare haddii sallax weyn laga soo dejiyo madaxaan kaga aadun ha ku dhaco hadhowna andhahu ha iska soo dhaca fawdila calayhi salatu nabi ilahi waxaa la daalacsiyey calaa qasdihim ujeedkoodii waxyi baa ku soo degay farajaca nabigu waa noqday watabiicu asxaabata asxaabtiisana waa dabagaleen warna keena buu yidhi waayo war magtii keena haye abalqaasim waa ku maqannahay xoogaa noo fadhiisa waxaaba dhow noo dhowaatay anta zuurana inaan soo booqato waa maanta waa khayr ijlis tudciim tarjic bixa dantaadana waa gaarin xoolaha magta waa kuu dhiibin noo fadhiiso adoo xoolahii wataa tegi doontaa annaga waa istaagayna waa tashanaynaa xoogaa arrimaha iyaga san wax u qaybsanayna way dheheen ilaa halka waxaa loo tashanaya dhagaxan in halka laga soo rido waayo isla afkay isla galgaleen xaggay istaageen nabiga toban saxaabi baa la socota waa fadhiya derbigu hoos fadhiya waxay dheheen gaaladii yaa derbiga inta ka baxa dhagax weyn ku tuura oo noga raaxaya ninkan camar nin la dhihi jiray binu jixaash binu kacb ayaa yidhi aniga ii daay wuu fuulay warkii baa nebiga soo gaaray jibriil baa u yimid nebigu waa kaca sidii wuxuu iska dhigay weliba nin fahmay iskama dhigin qof xaajo gudanayo kaada u baxay oo kale ilaa hadduu isagu la fahmo asxaabtay way dhibayaan nimanku waa badan yihin saxaabadii nebigu meesha uga tegay si loo ogaado nebigu inuu soo noqonayo oo kale iyana nebiga kaliya rabaa inay wax yeelaan moogta nidaam waxa weeyaan dagaalka cajiib weeye raggan waa iska fadhiyeen nebigu bes iyaguna asxaabada waxma yeelayan nebigu madiino ba ka abeegsado dhagax iyagoo raba inay soo tuuraan waa nin yahuudi wuxuu yidhi goor maxamed meeyi nin maxamed goormoo tegi derbigoonu fadhiya maya ma fadhiya wallaahi maxamed madiinaan kusoo arkay isagoo sii gelay saasay dhaheen wallaahi arrinta warka iyagaa loo sheegay nebigii saxaabadii markay waayeen nebigii oo yaabeen oo nebigii dahay yaa nebigii bay baadigoob bay galeen markaasuu xaggii ugu tageen markaasuu yidhi war saasaa dhacday saasaa dhacday maynaan soo wada bixi karin kaarta iyo nidaam in lagu soo baxa mooyaane sidii baa loo sheegay waayo iska soo raac marka iska jilicsanya inta dambe wuxuu yidhi uma arsala lahum wuxuu u diray waa xaggee faudlic alayh salatu slam calaa qasmin farajaca watabicahu asxaabuhu baa saaraa ka daba tegey uma arsala lahum nabigu wuxuu u diray qoladii ballanta burisay maxamed binu maslama waa bartay ninkan yaquulu lahum isagoo u dhahaya ukhrujuu min bilaadi waryaaya ka baxa waddankayga faqad hamimtum waxaad damcdeen bimaa hamimtum min alqadri waxaad damcdeenoo ballanburin ah id alxasmu go'aan kullulxasmi go'aan dhammaanta allaa yatahawana linsaanu qofku inuusan fududaysan weeye maca man qof mici curifa minhu laga malaynayo alqadar ballanburin dagaal haddaa ku jiro qofka ballanta inuu ka baxo la filayo lama fududayso oo hadhow adiga kugu soo kala fireeyo fatahaya alqowmu liraxiili yahuudi waxay u diyaargaroobeen inay guuraan faarsala lahum ikhwaanuhum walaalahood almunaafiquuna munaafiqiina cid u soo diray yaquuluuna iyagoo dhahaya laa takhrujuu ha bixinina yaa min diyaarikum guryihiina wanaxnu macakum annagaa miciinna lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nudiicu fiikum axadan abadan wain quutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakaadibuun lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum walain qutiluun laa yansuruunahum walaa in nasaruuhum layuwallunna aladbaara uma laa yunsaruun hadda arrintay ka sheekaynaysa lafteeda wey walaakin alyahuudu yahuuda damacuu waxay damceen bihaada alwacd yaboohaas waxay sideen munaafiqiintaa gacan ka helisa ayay isdheheen wata'akharuu can iljalaa'i inay guuraan maxamed bin masal warkiisa waa ka daba dhaceen fa amara calayhi sala sl nebigu wuxuu amray bitahayu'i liqitaalihim dagaalkooda inay u diyaar inuu bitahayu'i diyaargaroobay liqitaalihim la dagaalkooda hadday bixi waayeen waa la dagaalayna falama ijtamaca naasu dadka markii soo urureen kharaja bihim baa la baxay nebigu wastacmala cala almadiinati madiinana nebigu wuxuu u dhiibay ibn ummi maktuum wa acdaa raayatu caalankiisana nebigu wuxuu u dhiibay caliyan sayd cali wa ama banu nadiir fataxasanuu fii xusuunihim daylad xisniyadii difaacyadii bay gabaad ka wada dhigteen dhufaysiya wada qoran meesha tarajay ah wadannuu waxay u maleeyeen annahum taasi maanicatuhum min allah ilaahay inay ka celinayso waa qur-aanka waa garanaysaa oo kale waayo faxaasarahum calayhi sala slam nebigu wuxuu go'doomiyey sita layaalin lix beri uma amara wuxuu amray biqadci nakhiilihim geedtimiroodkooda in la jaro liyakuuna inuu noqdo geed jaridaasi adcaa mid u yeerid badan ilaa tasliimi isdhiibiddooda faqadafa allahu ilaahay baa ku tuuray fii quluubihim arrucba argagax walam yarow min cabdillaahi bini ubay cabdullaahi binu ubayigii munaafiq aha yidhi anaa miciinaay ha bixininana kamay arag musaacadatan wax gacan siina bal khadalahum waa hoojiyey kamaa khadala si u hoojiyey bani qaynuqaac waa min qablihim kuwan hortood kaar baa ku dhacday maa qadactum iliinata w taraktumuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidn illah waliyuhriziya alfaasiqiin fasa'aluu rasuulallahi nebi maxamede waxay weydiiseen sal allah alay wasalam an yujliyahum inuu saaro annaga waxay dhhen horta na barakici oo naqixi naqixi oo na barakici garanna wayakufa inuu ka reebtoonaado candimaha haddaan na saaraysid dhiigga yaga yaa yaa nalalayn wa an yaquula lahum wa anna lahum inay qaataan maa xamalat ilibilu waxa laali wixii geel qaadi karo min amwaalim xoolahooda wixii xooluhu qaadi karaan hana loo daayo ilaa aalat alxarbi qalabka dagaalka nagala hara fa facalahu nabigu hayebayo hubka dhiga geela rerta baxa wasaaralyahuud yahuud waxay ahaadeen yukharibuuna inay kharaabinayaan yukhribuuna yukharibuuna mayah waa xagga qur-aanka marka la joogo bibuyuutihim guryahooda buyuutahum guryahooda biaydiihim gacnahooda kay laa yaskuna hal muslimuun markay guurayeen guri kasoo adduumiyeen saa muslimiintu u degin iyagoo nimankaar ku dhacday nimankaar ku dhacday wey yahuud dhib badan waxay meesha uga tageen xoolihii ay ka tageen xoolo badan bay bay meesha uga tageen waayo wax allaale wuxuu hubi adduun ahaana waa laga reebay walamaa saara yahuudu yuhuuddii markay socdeen nasala bacduhum qaarkood wuxuu degay bikhaybara wa minhum waxaa ka mid ahaa akaabiruhum madaxdoodii oo kee ah xuyay binu akhdur sallaam binu abiixuqayq wa minhum waxaa ka mid ah man saara dad degay u socday ilaa adricaad oo bishaam waa hadda meel shaam ku taal waa la yaqaan wa aslama minhum waxaa ka islaamay nimankii guuray inaani yaamiin binu camr iyo wa abu sacad binu wahab labadaa nin baa islaamay waa la garto xoolahoodiina waa loo daayay walam yukhamis nabigu ma khumusayn rasuululahi sal ly slm ma akhada min wuxuu ka qaatay min bani nadiir fainahu fayun waa fay lama khumusaynayo kaasoo lam yujif calayhi aysan ku gelbin ama ku cayrin muslimiintu bikhaylin walaa rikaabi geel iyo fardatoonna wamil haadana yakuunu wuxuu u ahaadaa limucadaati xarbi dagaalka agabkiisa ama qalabkiisa ka dhada qalabka dagaalka lagu gada xoolahaas kale fay baa la dhahaa walirasuuli rasuulkana wuu u ahaaday yudcimu minhu ahlu ehelkiisa ka quudinaya iyo walidilqurbaa iyo walyataamaa iyo walmasaakiin meesha waka kamaa qaala ilaahay suu yidhi tacaala fii suurati alxashr maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidilqurbaa walyataamaa walmasaakiin wabni sabiili kay laa yakuuna soosa u noqon duulatan bayna alaqhniyaa'i minkum faacdaa calayh sal sl nebigu wuxuu siiyey min hada alfey feygan fuqaraa almuhaajiriin wax ka siiyey alladiina kuwaas ukhrijuu laga saaray min diyaarihim wa amwaalihim waradduu muhaajiriin waa celiyeen liikhwaanihim walaalahood oo min alansaari maabay u cesheen kaanuu ahaayeen qad akhaduuhu kuway ka qaateen minhu xaggooda ayaama hijratihim maalmihii hijrada wixii ay ansaar laga qaatayna muhaajiriin waa iska bixiyeen waa loo soo celiyey macnaha weeyaan waa loo soo celiyey fey baa la yidhahda marka shan meelood baa inta laga dhigo afar ciidankaa la siinaya meesha shanaad baa shan loo sii qaybinaya madhabkeena wey laakiin aimada kaleo saddexda ah iyagu si kale ay qabaan ayib hawsha halkaasi madhe waaya wuxuu yidhi halkaana wuxuu yidhi wa akhada calayh sala sl nebi ilaah wuxuu qaatay ardan dhul yasracuhaa uu beero wayaddakiru minhaa u ka kaysado quuta ahlihi ehelkiisa cunadooda caaman sanad halkaasna dhulkaasu nabigu reebay calayh salatu wasalaam qaswatu daati riqaac daatu riqaac qaswadii la dhihi jiray weeye jalataana iga dhammaanaya aniga qaswatu daati riqaac wa fii rabiici alaakhir balagahu nabigu waxaa soo gaaray calayhi salaatu wasalaam ana qabaa'ila qabaa'il oo min najdin yatahaya'uuna lixarbi nabiga dagaalkiisa inuu diyaargaroobayaan wahum kuwaasina banu muxaarib wa banu faclaba bay ahayd fatajahaza lahum nabiguna waa u diyaargaroobay wakharaja nabigu waa baxay fii sabci miati muqaatilin toddoba boqol oo halgamayaal ah dagaalamayaal ah wawalla cala lmadiinati madiinana wuxuu tawilsiiyey cumaan binu cafaan buu yidhi adigaa maanta kaa walam yazaaluu kama zuulin saa'iriina inay soconayaan xataa wasaluu ilaahay ka gaareen diyaara alqowmi qoladii daarahoodii falam yajiduu fiiha kama helin axadan hayra niswatin dumar waxaan ahayn faahadahunna dumarkiiba soo kaxay fabalaqa alkhabaru warkii wuxuu gaaray rijaalahum raggoodii dumarka raggii fakhaafuu waa baqeen raggii dumarka waa usoo dhaqaaqi waayeen watafaraquu waxay ku kala carareen fii ru'usi ljibaali buuraha dhaladooda uma ijtamaca jamcun koox baa soo ururay oo minhum iyaga ka mid ah oo gaaladii ah wajaa-uu lilxarbi dagaal bay u yimaadeen fataqaaraba naasu waaye dadkii waa isku soo dhowaadeen wa akhaafa bacduhum bacdaa walamaa xaana salaatulcasri salaaddii casr markay timid wakhaafa calayhi salatu slam nebigu ka baqay an yaqdura bihim alacdaa acdaadu inay ku ballan buriyaan inay dagaan macnaha inay keriyaan dhagraan wahum yusalluuna iyagoo tukanaya sallaa bilmuslimiina maalintaasuu nebigu tujiya muslimiinta salaat alkhawf way waxay dheen salaaday wax kasta ka jecel yihin baa jidha markay galaan aan layno faalqa allahu ilahay baa ku tuuray arrucba argagax fii quluubi ilcadaay markay arkeen tareerinka qaar tukanaya qaar taagan qaar wax waardiinaya watafaraqa jumuucum jamacyadoodii baa kala cararay khaa'ifiina minhu iyagoo nebiga ay ka baqayaan calayh salatu wasalaam wamaala imaamu lbukhaariyu imaamu bukhaari wuxuu u iishay isagu ilaa ana haadihi alqaswa duulaankan kaanad inay ahayd fi sanati saabica sanatii toddobaad khaybaro dabadeed khaybaro toddobay ahayd khaybaro dabadeed bay arrintu ahayd laakiin waa ajmaca ahlusiyar ahlusiyara waxay ku ijmaaceen calaa khilaafihi sidaa bukhaari ku tegay sida khilaafsan yaa halkaasay mareen maxaa lagu jamcinayaa ibnu xajar casqalaani baa wuxuu yidhi sida habboon waa sida bukhaari ku timid in la qaato bayhaqi isagu wuxuu leeyahy war dagaalku laba jeer boo dhacay haddii laba jeer dhaw marka arrintu waa kulmaysaa wixii bukhaariga ku yaal iyo waxa halkan ku yaalla labada waqti baa la kala siinaya markaasna arrintu waa ku wada soconaysaa waay bayhaqi imaam albayhaqi waa ninkii weynaa weeye muxadidkii faqiiha ahaa qaswatu beder alaakhira bedertii dambe weeye walamaa halla shacbaan shacbaan haddii ay dhalatay shacbaan hada alcaam sanadkaa shacbaantiisii waay waay shacbaan soo hadda taan ku jirna maaha shacbaan kaana mawcidu abi sufyaan sanad baa dhammaanaya ay sii dhowdhow abi sufyaan mawcidkiisu wuxuu ahaa kaana waxaa ahaaday mawcidu abi sufyaan goormau dhacay mawcidkani fa innahu abi sufyaan bacda inqidaa'i qaswati uxud uxud dagaalkiisa markuu dhammaaday maalintuu faanayey qaala lilmuslimiin waa isaga ku yidhi mawcidunaa badrun mar labaad beder baa inoo ballana alcaama almuqbila sanadka soo socda tii baa taagnayd faajaabahu rasuulu nabiguna waa ajibay sal ila dalika wa kaana badrun wuxuu ahaa maxalla suuqin suuq maxalkii tucqadu waxaa la gunti jiray kulla caamin waa la oogi jiray litijaarati ganacsi fii shacbaan yuqiimu tujaaru tujaartaa ku nagaan jiray fiihi dhexdiisa amaaniyan siddeed maalmood falamaa xallal ajalu muddadii markay gaadhay wa qurayshuna mujdibuuna qurayrayshna abaaraysan yihiin sida hadda abaartu jiroo kale lam yatamakan abu sufyaan ma makansan min aliifaa'i inuu oofiyo biwacdihi yaboohi isagaa wel yidhi cari igu imaada beder faaraada wuxuu damcay sufyaan waa nin aad u khibrad badan an yakhdula muslimiina muslimiinta inuu bajiyo oo hoojiyo ka fariisiiyo can ilkhuruuji inay soo bixitaan wuxuu rabaa meeshu isagoo ka baaqan lahaa inuu ka dhigo muslimiinta inay baaqdeen muxuu samaynaya kay laa yuusima saan isaga loogu calaamadin bikhulfil wacdi ballanka inuu ka baxay guub yeelay fastaajara wuxuu kiraysay nucaym binu asad alashdaciy ninkaas buu kiraysay xoolo u ballanqaaday liyatiya almadiinata magaalada madiine la yidhaahdo inuu tago toban geel labaatan geelan ku siinayaabuu yidhi nimankaa maanta iga jooji dagaalka ciidamada isku soo dhawadan waa la kala ceshaaya nimankaa maanta iga jooji buu yidhi celi waa yaa meesha wax ka dhici waay wayurjifa inuu cabsi geliyo waaye bimaakii jamacahu uu jamciyey abu sufyaan oo min aljumuuci alcadiima ciidamada badan abu sufyaan soo wato nucaymto xagga tago inuu dhaho ninkaasi uma baawacdhigi kadhaan reer madiinaya nebigu waxaa wadataane ka jooga ha bixinina faqadima nucaym nucaym waa tegi almadiina gala qadima waa gala wey wa qaala lilmuslimiina wuxuu ku yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum war dadki waa idin soo urureen fakhshowhu war ka baqa fazaadahu iimaanan waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil walam yaltafit calayhi salatu slam nebigu ma micsan ilaa hada alirjaafi cabsigelinta ninkaas ittikaalan calaa rabbihi waa cuskasho uu cuskanayo rabbigiis waaya waa laga diiday nucaym bale kharaja nebigu wuxuu la soo baxay bialfin wahamsumiatin kun iyo shan boqol oo min asxaabihi baa nebigu soo kaxaysay calayhi salaatu wasalaam kun iyo shan boqol baa nebigu soo kaxaysay wasakhlafa wuxuu uga soo tegay markaana cala almadiinati cabdulaahi binu cabdalla bin cabdalla bin ubay baa la dhahay cabdullaahi bin cabdullaahi odayga hore waa dambe waa munaafiq cabdullahi nebiga waa baxshay laakiin ninka hore waa saxaabi cabdullaahi baa la dhahay isna ubay binu salool wey waa ninkii yidhi nebi allow maanta wax ka saa noqotay qamiiskaada si aan aabbahay ku aasee odayga munaafiqa ay dhimanaya nebiguna waa ka yeela hooba yidhi kale waxu tarmaysa walam yazaaluu saa'iriina kama zuulin inay soconayaan xataa atow badran saxaabadii nebigu nebiga saxaabadu badr bay yimaadeen falam yajiduu biha axadan qofna kama helin lianna abaa sufyaan ashaara calaa qurayshin quraysh wuxuu u ishaaray bilkhuruuji inay baxaan calaa niyati rujuuci soo noqosho niyadeed bacda masiiri leylatin ow leylatayn ciidan soo duulaan iska dhigayna yidhi hameen ama laba markaa soconno waan soo noqon doonnaaye muxamed ha gaaro warkaan nucaymna wuxuu dhahayaa balaayo ciidana kugu soo socota nebigii saxaabadu ha baaqdaan innaguna markaan ogaanay inay baaqdeen laba maalmood aan soconnay dee idinkaa soo bixi waaya baan leenaha waan noqonaynaa kartadaas u deg markaasaa laba beri markay socdeen london isagoo u malaynaya abu sufyaan ana irjaafa nucaym nucaym cabsigelintiisu yufiidu inuu waxu tari doono fayakuuna uu noqon doono almukhlifu minkanka ballanta ka baxay humulmuslimuuna muslimiintu inay baaqdeen fasaara waa socday xataa ataa majinata suuqi majino tago wahiya suuqun macruufatun weeye min naaxiyati marri dhahraan faqaala liqowmihi wuxuu ku yidhi ina haada waryaada reer quraysheed sanadkaani caamu jadbin waa sanad abaara walaa yuslixunaa nooma suubana ilaa caamu cushbin miya sanad barwaaqah moohe sanad kale ma dagaal karo farjicuu noqda farjicuu faama almuslimuuna muslimiintii faaqaamuu bibedrin beder bay ku nagaadeen laa yushaarikum lama wadaagsanan fii tijaarati baac musharigiisa axadu keligood baa ka ganacsanayay beder inta la yimi gaaladii ma imaan fanqalabuu waxay la gudoomen inagii soo marnay binicmatin min allahi wafadlin lam yamsashum suu'un watabacuu ridwaan allahi wallahu duu fadlin caiim walamaa samica bidalika markuu maqlay sufyaan binu umaya qaala liabi sufyaan bu wuxuu yidhi qad wallaahi nahaytuka waa kaa kuu diiday an tacida alqowma qoladaas inaad la ballanto qad ijtara u calaynaa maanta waa nagu dhiiradeen wara'ow waxay maanta u arkeen anna akhlafnaahum inaan anagu ballan ku ballanburinay oon daaqanay baqnay imisaan ku lahaa naga daa ballantaa qabanaysa iyaantii dhowto waaya waaya maxaaba kuwa harayba gabagabadii baa kuwa hadhay sanad baa kaa dhammaanaya xawaadiu sanati raabica wey dhacdooyinkii dhacay sanadka afraad wa fii hada alcaami sanadkan welidda waxaa la dhalay alxusein binu cali dad baa madax xasan iyo xusein inay mataana yihiin maaha waa kan sanadkan isaga la dhalay sanadka horena waa soo madha xasan wa fiihi sanadkan twufiyad waxaa loo absaday zaynamo bintu khusayme ummulmuminiin wey gabadhi cajiibka ahayd xasaskii nabiga calayhi salatu wasalaam ummulmasaakiin gabadhii la dhihi jiray oo sadaqada badnayd cabdullahi ibnu jaxshiba waa reeqabayo uxud buu ku dhintay nebigaa guursaday calayhi salatu wasalaam waaye gabadhaa waa dhibatay wa fiihi sanadkan tuufiya waxaa loo absaday abu salama radi allahu canhu ibnu cammati rasul lah sal sl nebi maxamed eeddadii wiilkeedi wey iyo wa akhuuhu walaalkiina waa ah min aradacati xagga naaskana waa wada nugeen abu salama iyo nebigu dhanka kalena eeddadii baa dhashay wa awalu man haajara ila almadiina ila alxabasha dheh xabashida ninkii u soo hijrooday kii u horreeyeyna weeyaan waay dad waxay sheegaan awalu man yucdaa kitaabahu biyamiinihi abu salam ah ninka ku horeeya kitaabkiisa midka laga siiyo ninka bidixda laga siiyana waxay dhahaan waxa weeyaan mid walaalkiisaho la dhihi jiray sufyaan oo nebiga dhibay iyo asxaabada awalu man haajara ila almadiina wa awalu man haajara ila alxabash wa shahida badran wa uxudan dagaallo waaweyn buu tegey ninkaa wey wa fiihi sanadkan dhexdiisa tazawaja calayhi salatu wasalaam nabi maxamed baa wuxuu guursaday umma salama umma salamata hindan iska tan weyn hadaar jira gabadha hindali yadhahda zawja abi salama abi salama zawjkeedi wey abu salama hadda dhibanayay waaye baa ka dhintay bacda wafaatii wey intuu dhintay ka bacdi baa nebigu guursaday calayhi salatu wasalaam fiiri marka gabdhihii horay u islaamay bay ku jirtaa yadaya zawjkeedu xabashida u hijrooday salamay u dhaleen waxa wey ummu salama salama aabi hooyadii iyo abu salama salama aabihii wiilkaana loogu magac daray ka bacdina madiina tegay cumar bay dhashay duray dhashay zaynabay dhashay gabadhii horreysa oo xabasho u baxday waa lagu sheegay gabadhii u horreysayo hawda iyadoo saaran madiine gashana waa lagu sheegay markii ciddadeedu dhammaatay abubakar baa doonay ma guursan nebigaa qofu dira wuxuu yidhi gabadhaas ii soo doon markaasay tiri ha loo sheego nebigu hadduu guursanayo annii imra'atun hayra islaan masayr badan inaan ahay nebiga ha loo sheego wa annii imra'atun musiiba islaan la asiibo dhibaata ku dhacday na inaan ahay ninkeedii la waay qof awliyadaydiina ma joogo oo i guuriye nabi wuxuu yidhi amaa hadalkaa tiri waxaan ahay mid masayr badan ilaahay baan baryayaa inuu masayrkaas xaddhaafkaa kaa kaxeeyo taa horta waa laga alla baryayaa nebigaa ducaynaya haddii waa duceeye waa bes meeshaa tiri islaan la asiibe baan ahayna caruurta haysa anigaa ku filnaanaya meeshaa tiri qof awliyadaydiia ma joogana yaa qof maqan iyo qof joogo awliyadaado arrintan dhibsanayaa ma jiro guurkan marka dee ninka qabayna ay isku dhowaayeen wiilay dhashay bay tiri qum fazawij rasuulallaahi fazawajahu qisadaas waa saajiib wiilay dhashay bay kolley lahadashay waa tana iyaga ilma adeer ahaa kolleyba labadaani gabadhaan iyo maarata hiya bintu cammi abisalamahaas adeerkii baa iyada lafteeda dhalay wax dadamdhaa wiilkeedaa ugu sokeeyey marka gabadh cajo badan bex aakhiru ummahaati lmuminiin mut gabdhihii nebigu qabay gabadhii u dambaysay oo dhimatay bay ahayd adeeqisada intaa waxaan kasoo kasoo khulaastayna kitaabka alisaaba ibnu xajar casqalaani alisaaba fii tamyiizi saxaaba baa la yidhahda muddo tiro badan buu qoray alisaaba fii tamyiizi saxaaba idaa caja badan weeye wallahu subxana wa tacala aclam